بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وبعذاب القبر وحن رمينينا قبر عذاب كيسي لمن قف لعذاب أيوه kaana lahu manka sugan u ahaaday ahlan kaana ahaaday manka lahu lilcadaabi cadaabka ahlan ahal u noqday iyo wa su-aali munkarin munkar su-aashiisii ayaan rumaynaynaa iyo wa nakiirin nakiir su-aashiisii fii qabrihi qofka qabrigiisii dhexdiis ku su-aalayaan addoonkii waay can rabbihi rabbigiisii xaggiisii ka su-aalayaan iyo wa diinihi diinkiisii iyo wa nebiyihi nebigiisii calaa maa jaa calaamaa kii korkiisan ku rumaynaynaa jaa-ad ku timaaday bihi imaam alakhbaaru akhbaarta can rasuulillaahi rasuulka alla xaggiisii ka timaaday sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama iyo wa can isaxaabati asaxaabta xaggoodii ka timaaday ridwaanullah allah raalla ahaanshiyaalkiisii calayhim dushoodii ha ahaatee walqabru qabrigii rawdatun waa beer beertaasoo min riyaadi aljannati jannada beeryaalkeeda ka mid ah aw amase xufratun god waaye oo bohol oo min xufari niiraani naarta godadkeedii ama boholyaalkeedii ka mid ah wa nuuminu waxaan rumaynaynaa bilbacdi dadka soo saarada lasoo saaraayay iyo wa jazaa-il acmaali acmaasha jaasiinteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama loo jaasinayo waay iyo walcardi bandhigidkii ee bandhiggii ayaan rumaynaynaa iyo walxisaabi xisaabtii wa qiraa'ati lkitaabi kitaabkii akhrisintiisa ayaan rumaynaynaa iyo wathawaabi abaalmarintii iyo thawaabintii iyo walciqaabi ayaan rumaynaynaa ciqaabkii qofkii mutaystay la ciqaabo iyo wasiraadi siraadka ayaan rumaynaynaa iyo walmiisaani miisaankaan rumaynaynaa waljannatu jannada iyo naaru naartii makhluuqataani waa laba la abuuray waay hadda bay abuuran yihiin laa yafniyaani ma baaba-ayaan ama laa yafniyaani ma tagayaan abadan weligeed walaa tabiidaani mana baaba-ayaan waay fa ina allaha alla tacaala saraya khalaqa huwa wuxuu abuuray allaha aljannata janiya wannaara naartaba qowla alkhalqi makhluuqa ka hor waay wakhalaqa ilaahay wuxuu u abuuray lahumaa naartii jannadii ahlan dad ayaa u abuuray faman qofkii oo shaa huwa alla doono minhum ayaga ka mid a ila aljannati jannada xaggeeda uu dirayaa fadlan minhu fadl xaggiisii ka ahaaday darteed waman qofkii shaa alla doono minhum ayaga ka mid ana ila naari xaggeeda u naarta xaggeeda u dirayaa cadlan cadaalad oo minhu xaggiisii ka ahaatay darteed wa kullun qof kasto yacmalu waa shaqaynayaa limaa kii ayuu u shaqaynayaa qad furiqa loo faaruqay lahu manka lahu kuliga wasaa'irun wuxuu galaya ahaanayaa ilaa maakii xaggiisii oo khuliqa lahu asiga loo abuuray ayuu galayaa waay waalkhayru waysharu muqadaraani cala alcibaad musanifku raxmatullahi calayhi wuxuu leeyahay wabicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayaan rumaynaynaa waxyaabaha ee qofka mu'minka ah inuu rumeeyo laga rabo waajibaadkii ah muctaqadka saxiixiga ah ayuu ka hadlayay wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayaan rumaynaynaa liman qof u sugnaaday cadaabka ama liman qof in la cadaabayo waay wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisii ayaan rumaynaynaa liman qof la cadaabayo kaana huwa manka ahaaday lahu lilcadaabi cadaabka ahlan ehel u noqday qofkii ehel u noqday oo in la cadaabo mutaystay in la cadaabayo qabrigii lagu cadaabayo ayaan rumaynaynaa waxaa ka mid a adilada inuu cadaabuulqabri uu jiro loo daliishanayna qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan wa yowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab annaaru naar ayaa yucraduuna loo bandhigaya calayhaa dusheeda guduwan gelankii hore iyo wacashiyan gelanka dembabo qabriga dhexdiisii ay ku jiraan ee waxaa looga bandhigayaa naartii ee gelankii hore iyo gelanka dembaba waayo wa yowma taquumu saacatu saacadda qiyaamo markii ay dhacdana oo istaagdona adkhiluu waxaa loo dhahayaa adkhiluu geliya aala fircawna fircoon iyo dadkiisii ashadda alcadaabi cadaabkan uga daran geliya la dhaha aal fircoon iyo dadkiisa laga hadlaayo qaabka looga dariishanayana waxay tahay cadaabka midkii loo la cadaabayo qubuurta lagu cadaabayo bandhigaasi waa qubuurta aakharana haddana waa la cadaabaya waa ka laba cadaab ayay kala yihiin marka in laba cadaab ay ay ay kala yihiinna waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah cadafka wa yowma taquuma lagu cadafay he intii hore oo bandhigidii lagu cadafay walcadfu yaqtadii almugaayara walcadfu yaqtadii almugaayara idan waa kala labo qabrigan waa la isku cadaabaya axaadiistana aaday u farac badan tahay tusinayso qabriga in qofkii mutaystay lagu cadaabayo xadiidki ibn cabaas bukhaari muslim soo saaray macruufka ah ama inahumaa la yucadabaani wama yucadabaani fi kabiirin ama axaduhuma fakana yamshi binnamiimati wama lakharu fakana la yastatiru min bawlihi min bawlihi iyo nebiga calayhi isalaatu wasalaam markii ataxyaadaayo ilahay wuxuu ka magan galayay hadaab lqabr ida tashahada axadukum wuxuu dhahay marka asagna waa asagana waa sameynaya ummadiisina waa faray ida tashahada axadukum markii ataxyaadaayo falyastaciid billahi min arbacin ilahay afar ha ka magan galo yaquul wuxuu odhanaya allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi alqabri ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال شاهدك ومن عذاب القبر قبرك عذاب كيسوا أهل السنة هنا إنه عذاب القبر وجروا أسوا فقصيه النصوص تسيؤد لسنيان لكن حديد فرقة إيه معتزلة لو يقانون فرقدي المعتزلة لو يقاني أيديدن ayaa diidan muctasile ayaa lagu radinaya marka waxay leeyihiin qabriga wax isliscadaabaya maba jiraanba maxaa dhacay oo qof markaasi la aasay aan dabagalnay waan faagnay wax meeshii lagu cadaabayana ama looga nimcaynayana wax aan soo arknayba ma laha taasna waa batil maxaa yeelay umuurta aakhiro loogama qiyaasanayo umuurta adduunyo wa su'aali munkarin munkar ee su-aashiisina waxaa kaloo ka mid ah adilada loo daliishanayo nebiga alayh sala slam inu dhahay lowlaa an tudaafinuu la dacuutu llaha an yusmicakum min cadaabi alqabri lowlaa anlaa tudaafinuu dheh lowlaa anlaa tudaafinuu idinka iscaasitaanka iscaasaysaan haddii aan ahaan lahayn ladacuutu llaha ilaahay ayaan barin lahaa an yusmicakum in idin maqshiyo min cadaabi alqabri min he cadaabi alqabri xadiidkii muslim soo saarayo anas ibni malik waaya wa su'aali munkarin mayaan rumaynayna munkar su-aashiisii iyo wa nakiirin nakiir su-aashiisii fii qabrihi qofka qabrigiisii dhexdiisii ku su-aalayaan maxay ka su-aalayaan can rabbi rabbigiisii xaggiisii ka su-aalayaan iyo wa diinihi diinkiisii xaggiisa ka su-aalayaan iyo wa nebiyihi nebigiisii xaggiisa ka su-aalayaan ayaan rumaynaynaa munkar i nakiir waxay ka mid yihiin malaa'igta alleh waa makhluuq caalam keybi ah wa qofku markii uu dhinto oo lasoo aaso oo laga soo laabto ayay su-aal weydiinayaan su-aal ay weydiinayaan su-aashaasi qofkaasay wey weydiinayaanna saddex su-aal waay can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi waay. markii laga soo laabto dadkii ka soo laabtaan labada ma laba malaga oo imaanaysa marka qofkaas kaasaa saddexdaana weydiinayaan qofkii muminkaa waa ku jawaabaya diini alislaam ee rabbi allah wa diini alislaam wa nabiyi muxamedun sala allahu aleyh wala alihi wasalam uu dhaha mar rabukaa la weydiinaya markaasu wuxuu odhanayaa rabbi allah wamaa diinukaa la weydiinaya markaasu wuxuu odhanaya diini alislaam wamaa hada alrajulu aladi bucitha fiikum ayaa la weydiinaya markaasa uu odhanayaa muxamedun sala allahu aleyh waalihi wasalam see ku garatay maxaa see ku garatay ala dhaha daliila la weydiinaya maxaa u daliil arrinkaasaa sheegtay see ku garatay markaasuu odhanayaa qara'tu kitaab allahi faamantu bihi watasadaqtu ilaahay kitaabkiisaan akhriyay waan rumeeyey maysaan ka arkay buu leeyahay daliil la-aan hadda ma laha aakhire markii la gaaro wixii aad sheegayso waxaa lagaaga baahan yahay daliil daliil la-aan ma laha ah waa la isweydiinayaa shaka kuma jirto marka saddexdaasi ayaa la weydiinaya munaafiqiina waa la weydiinaya isagana dhammaan isaga ma garanayo wuxuu odhanaya haha laa adri samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu markaasaa waa la garaacaya ilaa garaacitaankiisii xayawaanaadka intoodii kale ay maqlaan ins iyo jin laga qarinayo mooyaane nebiga calayhi isalaatu wasalaam sidii uu tilmaamay xadiidkii axmed ibnu cambal soo saarayay albara ibnu caazib sida tusiina hadiidkii dheeraa ayib idana saddexdaasaa la weydiinayaa qof kastane waa la weydiinayaa su-aalahani hataa addafaasha oo cilmaha yaryar waa la weydiinayaa khilaafaa ku jira laakiin si saxiixa waa la weydiinaya waa lagu imtixaana waa loo imtixaanayaa cilmaha yaryar ha tahee waa la weydiinayaa addafaasha waa lagu imtixaanayaa khilaafaa ka jira laakiin sida saxiiga waa la weydiinaa waa lagu imtixaana imtixaan wa qof loo daynaye ma jiro ama qofri qof qabriga dhexdiisa ku jiro ama banaanka hayaas la aasinee banaanka ha ku dhintee badda ha ku dhintee ama qaraxa ku dhintee hilibkiisa ilmahay hala dhehee waa la weydiina le ilaahay awood uu leeyahay subxaana wa tacaala labadaasi malag labadaasi malagno he munkar iyo nakiir midkiisa mid ka mid a munkara la dhaha mid kalena nakira la dhahaa sidii kusoo arooray haddii saxiix ah nebiga calayhi salatu salaam waa ka sugan tahay idan calaa maakii dushiisan marka qofkii yahoo mu'minka ah oo xaqa uu rumeeyey oo qur'aanka iyo diinta islaamka ku dhaqmay ilaahay jawaabteedii waa u fududaynayaa sidii ilaahay buu dhahay yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira wayudilu llahu alaalimiina wayafcalu llahu ma yashaa qofkii mumin aan nahayna gaalan ilahay waa baadiyaynaya jawaabtii kama jawaabayo ilahay ma waafajinaayo ilaahay ma waafajinaayo nabigeena alayhi salatu salaam markii qubuur qofka lasoo aaso aaskuu dhammaado dadka muslimiinta meeshaas aasitaankaas ka soo qayb galay wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum wastaluu lahu atahbiit fainahu al'aan yus'al istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu bitahbiit walaalkiini demba dhaaf weydiiya inuu ilaahay sugo su-aashii munkari nakiir oo jawaabteedii ku sugaho ilaahay u weydiiya fainahu lana yus'alu hadda la su-aalayaah haddaaba la weydiin doonaa wa waayahay nabigena alayhi salatu slam waa sheegay in laisku weydiinaya qubuurta inakum tuftanuuna fi qubuurikum ka fitnati almasiixi aw ka fitnati dajaal inakum idinka tuftanuuna waa la idin imtixaana fi qubuurikum qubuurtiin dhexdeeda laodinku imtixaana ka fitnati almasiixi oo kale aw he ka fitnati dajaal oo kale waay waaya idan saasin aan rumaynaynaa waay calaamaadkii korkiisaan ku rumaynayna jaa-ad ku timaaday bihi bimaa maaga qabadiisiiba al akhbaaru axaadiista ku timaaday can rasuulillaahi rasuulka alla xaggiisii ka timaaday sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama wa cani saxaabati xaggeeda ka timaaday ridwaanullaahi calayhim hee waan qiraynaa waan rumaynaynaa awa munkar iyo nakiir labadaasi malag ayaan ayaa weydiinayaan kamaa fii sunani tirmidi sida ku sugnaatay xadiidka saxiixiga ahaa sheekhu اlalbani raxmat ullahi alayhi waa saxiix yeelaya xadiidkaasi kamaa fii sunani atirmidi walqabru qabrigii rawdatun waa beer beertaasoo min riyaadi اljanna jannada beeraheeda ka mid ah rawda hee waa beer alrawdatu hee waa makaanu nabaati fi wasati اsaxraa'i ayay dhahaan culamada alrawdatu makaanun makaanu nabaati waay meesha doogga ka soo baxaya waay rawdada alrawdatu waa makaanu nabaati nabaadka meesha ka soo baxaya waaye oo fii wasati saxraa banaanaha dhexdoodii ah meeshii banaan ah ee kala barkiisiina doogga ka soo baxaya nabaadaadka iyo be- quruxda iyo doogga iyo daagga ka soo baxaya ayaa la yidhahdaa rawda waa beer marka kaasi ayaa la yidhaahdaa waayahay walqabru qabrigii rawdatun waa beer rawdadaasoo min riyaadi ljannati jannada beeraheeda ka mid ah aw amase xufratun god iyo bohol waay bohol waay bohol bohol mataqaana ma ahay ya godka weyn waayo aw amase xufratun waa bohol ama god waaye oo min xufari niiraani naaraha hee godadkoodii ka mid ah god oo godadkii naaraha ka mid ah ama bohol ama oh boholyaha naaraha ka mid ah waaye labadaas mid ka mid ah le waaye wax kale ma jiraanba ama beer hee beeraha jannada ka mid ah waaye ama hee god oo kamid ah godadka naaraha ka mid ah waaye wax kaleba ma ahaba intaasi waay intaasi waaye inuu saasuu yahay aan rumaynaynaa waaye walqabru rawdatu min riyaad ljanna aw xufratu min xufari nnaar sidaasi ayaan rumaynaynaa inay tahay waayahay waana hee aakhiro guryaheeda bilowgeeda way soo maha alqabru manzilun awalu manzilin min manaazil alaakhira waay qofki ilaahay meeshuu fudusayo famaa bacdahu aysar qofki ilaahay meeshuu ku cusleeyo famaa bacdahu acsar aw ashad idan kaas waa inuu jiro qof kasta ilaahay ku badbaadinayo camalkiisii qofkii la ciqaabana loogu ciqaabayo camalkiisii sababtiisii waay camalkiisii sababtiisi waay wa nu'minu waxaan rumaynaynaa bilbacthi bacthigii iyo dadkii soo saaradiisii oo la soo saarayay ayaan rumaynaynaa ayaan rumaynaynaa waay oo si hubaal ah oo yaqiina ayaanu rumaynaynaa waay dadkiin qiyaamo la soo saaraayo ayaan rumaynaynaa waay dadka hee in allaha tabaaraka wa tacaala aakhiro soo saaraayo ayaan rumaynaynaa bacdiga wuxuu ka mid yahay min aliimaani bilyawmi alaakhir sooma bacdiga rumayntiisa waxay ka mid tahay min aliimaan bilyawmi alaakhir waay ilaahay dadka ee markay dhintaan waa la kala tegay eberwaay ma jirto waa la soo celinayaa hadhow aakhiro dadka waa la soo saarayaa in dadka la soo saarayo kulligood hee ayaan rumaynaynaa qof laga soo tagayo inaan jirin wanu'minu waan rumaynaynaa bilbacthi bacthigii iyo dadka soo saaridiisii ayaan rumaynaynaa waaye ayaan rumaynaynaa waaye qofka jasadkiisi iyo naftiisi labadaba waa la soo saaraa jasadka la soo saaraayana kii asaga adduunkaani nafta ku jirtay oo asaga la dhintay waayo mid cusub maaha kaas ayaa lala soo saaraya waay qofka asaga nafsadiisii ruuxdiisii iyo jasadkiisii labadaba waa la soo saarayaa ayadoo wada socdo ayaa lala soo saaraa waa la soo nooleynayaa waa la soo nooleynaya naftii lagu soo celinayaa jasadki jasadka intiisii kalen waxaa la iska soo saarayaa cajbu adhanab waay cajbu addanabi laftii qurudka oo biryaha isku imaatankooda kala barkooda hoos ee laf yar ku jirto waay taasaa la iska soo saaraya cajbu dhanaba la yihahda taas ayaa la iska soo saarayaa dadka kulligiisii meesha qof kasta laga soo saaraya waay meesha ka soo noolanaya dhac waa soo baha ninkiiba qofkiiba wayba Mm. inta kale waxaa laga yaabaa dadka qaar ka mid ah in ay baaba'aan eney jidhkiisi qofku baaba'o laakiin taas ma baaba'ayso laftaasi oo cajbu dhanab loo yaqaano ee ma baaba'ayso waxay ka mid tahay waxyaabahe aan baaba'aynin sideed kelima musiyodi abyaadi ku jamciyey ku jamciya ku jirtaa naam ثمانية حكم البقاء يعمها والخلق والباقون في حيز من الخلق والباقون في حيز العدم
هي العرش والكرسي هي العرش والكرسي نار وجنة نار وجنة وع- وعجب وأرواح وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم جزاك الله خير كذا وجه العجب عجب الذنب qofkii kale ilaahay ka bad siyeed sideedkaas waay laakiin culimada qaar waxay ku darayaan mid sagaalaad ya ajsaad alambiyaa ajsaad alambiyaa culimada qaar waxay ku darayaan mid kale sagaalaa ka dhigayaan ha ajsaad shuhadaa culimada qaar tobana ka dhigayaan waxay ku darayaan أجساء القراء أجساد القراء لكن لبداسي كله إيه متك السقالات يا متك طبنات به ولا سكو هايستا انت سي ولا سكو هايستا واي. أما أجساد الأنبياء تاسيسكم كم جرتو أي نول يهين حيكون نول يهين حياته برزخية إلهينا نفتوضي أما جسد كودي وبدبادنيا إن النار عنتو waa ka badbaadiyey ilaahay wuxuu ka xaramay ajsaad اlambiyaa inayna ciidda ay cunto dheh inay ciidda ay cunto waa ka badbaadiyey ayaga waa ku jiraan marka waay way ku jiraan waay ay ku nool yihiin noloshii adduunya way ka tageen laakiin noloshaasi aakharo tii kale baaqadahan isin lama gaaray lakin waxay ku jiraan barzakha xayaata barzakhiya min xayu ljis adduunyadan markii nolosheedii way ka baxeen xayaatadaasay ku nool yihiin walambiyaau hee way nool yihiin wayusalluuna calaa qubuurihim buu dhahay ama fii qubuurihim nebiga alayh salatu slam hadis macnihiisi saas waa, aw kama qaala alayh salatu slam qubuurtoo dhexda ku dukanayaan way nool yihiin laakiin noloshaasi nolosha adduunya ma aha Eh, nolosha adduunya ma aha وجزاء الأعمال أن رمينينا وجزاء الأعمال أعماشي جازين تيدن رمينينا يوم القيامة قيامة مركي لقار وما أنت قيامة قف كستوحي صوشا قيستا إن لو جازينايو أيان رمينينا واي. قف كستو وحي صوشا قيستا إن لسينا إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن أتهي واي قفكي وحفي عن صوصا مي وحلوق جازيني ونك هل جزاء الإحساني ila alixsaan waay qofkii waxay hun soo sameeyin waa looga jaazinayaa hee wixii hun isaga soo sameeyey aljazaau min jinsil camal waay asagana waaya taasi shaka kuma jirto qof kastoo camalkiisa la siinaya kaasaan rumaynaynaa waay walcardi walxisaabi ayaan rumaynaynaa waay walcardi bandhigi iyo walxisaabi xisaabtii ayaan rumaynaynaa alcard waxaa waaye hee bandhiga dadka allaha tabaaraka wa tacaala loo soo bandhigayo waaye ana annaasa yucraduuna bayna yaday illaah wa tucradu acmaaluhum daqiiquha wa jaliiluha sagiiruha wa kabiiruha laga wadaa alcardu waxaa waaye hee ayaan rumaynaynaa walcardu ay nu'minu waaye معنى وعرض رمينا على وضع أي نؤمن وحن رمينا أن الناس ضدك يعرضون إن لبن دقايو بين يدي الله الله خرتي سيل دقايو ضد وتعرض أعمالهم أعمال شهدنا لبن دقايو دقيقها وجليلها متك يا ير ير إيكو متك يا واوين صغيرها وكبيرها متك يا متك وين لوا taasna waxaa ilaahay u- oo waxaa u daliila qowluhu tacaala yowmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya yowmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya kulligood waayahay iyo aayaddii kale allah isagoo ka hadlayo aakhare dadka wawdica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiihi wayaquluuna yaa waylatana ma lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada waayahay sidaasi waay waa la ilaahay alla dadku loo hor loo bandhigayaa iyo xadiidkii nebiga alayhi salatu slam cadiy ibni xaatim adda xadiidkiisi ma minkum min axadin ilaa wa sa- sayukalimuhu rabuhu walaysa baynahu wa baynahu tarjumaan ma jirto maalinta qiyaamo cardiga kaasa laga wada marka qof kasta ilahay hortagaayo wal xisaabe ayaan rumaynaynaa xisaab inay jirto lais xisaabinaayo xisaab inay jirto waayo xisaab inay jirto xisaab yasiira iyo xisaab casiira xisaabtu waa labo xisaabun yasiiran wa xisaabun casiir waay xisaab fudus iyo xisaab eh, culus xataa gaalada waa la xisaabinaya sida saxiiga ah waa la xisaabinaya tarko idan walxisaabi ayaan rumaynaynaa xisaab inuu jirto ah xisaab inuu ay jirto ayaan rumaynaynaa xisaab inay jirto waay حساب يسير waxaa u daliil qowluhu tacala faama man uutiya kitaabu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa xisaab casiira inay jirtana xadiidkii caaisha radia allahu canha nebiga calayhi salatu salaam aayaddaas markii akhriyay ay dhahday he ee nebiga markii uu dhahay dheh walaakin man noogasha alxisaaba cudiba qofka xisaabtiisii lagu hel dheeraado lala niqaasho waa la cadaabay oo aydan dhihi jirtay or ilaahay ma dhihino rasuulka ilaahay oo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira dalika maxaa u dhahay nabiga alcardu dalika alcard acishi kaas oo bandhigid buu dhahay xisaab fudus way taas tan aayadda lagu sheegay culeysna wuu jiraa marka walxisaabi xisaab ayaan rumaynaynaa inay jirto xisaab waay wa qiraa'ati lkitaabi kitaabkii akhrisintiisii ayaan rumaynaynaa qof kasto kitaabkiisii inuu akhrisinayo aakhiro ayaan rumaynaynaa waay aakhiro markii la gaaro qof kasto ayaa kitaabkii kutubtiisa lasoo kitaabkiisa loo keena la keena lasoo xadirinayaa markaasa gacanta laga saara waa leeyahay akhriso kitaabkadaas kale wa qiraa'ati lkitaabi kitaabkii kitaabkii la sheegay meeshan maxaa waye kitaabkii acmaasha lagu qoray waay alkitaabu waxaa laga wadaa suxufu alacmaal alatii kutibat fiiha acmaalu lcabdi waay alkitaabu huwa e suxufu lacmaali acmaashii warqadaheedii waay acmaasha e warqadaheedii waay alatii taasoo kutibad la qoray fiihaa suxufta dhexdeedaba acmaalu lcabdi addoonka acmaashiisii lagu qoray وعنه الدليل قوله تعالى إن لسنا يغفص كتابكيسي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أيا تضح يا كتاب كاسي أيا آخر سنة يقفك مركي آخر سنة ولا سنة يا markii la siinaayana dadka qaar waxaa laga siinayaa gacanta midigta dadka qaar waxaa laga siinayaa gacanta bidixda dadka qaar waxaa laga siinayaa min waraa'i dahrihi saddexdaas qi- sad- dadka kitaabka la siinaya saddex nooc uu leeyahin culamada qaar ka mid a sida ibnu xasmi oo kale ibnu xasmi adhaahiri oo kale kitaabka maxallaha wuxuu ka odhanayaa wannaasu hee dadka يعطون كتبهم يوم القيامة والناس هي ذاتك يعطون كتبهم يوم القيامة ما لن تقيام لسينياه فالمؤمنون الفائزون الذين لا يعذبون يعطون بأيمانهم بضايا فالمؤمنون مؤمنين الفائزون اللي بني aladiina kuwaasoo laa yucadabuuna aan la cadabaynin yucdawnahaa waa la siinayaa biaymaanihim aa lagu siinay midigiyahoodii wاlmuminuuna alfaa'izuuna aladiina laa yucadabuuna yucdawnahaa biaymaanihim kow wاlkufaaru biashmulihim wاlkufaaru gaaladana hee biashmulihim bidixyadoodii ayaa lagu siina buu dhahay wاlkufaaru biashmulihim bidixyadooda lagu siinaya wاlmuuminuuna ahlu lkabaahiri kabaa'iri waraa'a ee duhuurihim buu dhahay wاlmuuminuuna muuminiinta ahlu lkabaa'iri kabaa'irta dunuubta waaweyn dadkeedii ana waraa'a duhuurihim dhabarkoodii gadaashiisii ayaa laga siinayaa laakiin culimmada antoodii kale waxay leeyihiin laba lay waay dadka kitaabka la siinayo dad midig laga siinaayo iyo dad bidix laga siinaayo dadka midig laga siinaayo waa muslimiinta muuminiinta dadka bidix laga siinaayana hee iyo dadka waraa'a dahrihii isku mid leh waay hee isku mid leh waay oo qofka qof gaalka mi- gacantiisii midig waa la laabaya bidixdiisiin waxaa laga soo bixinaya dhabarkiisii gadaashiisii meesha laga siinayaa idan labadaasay leedahay si kastaba ha ahaatee in la rumeeyo in la siinaayo qof kasta kitaabkiisii aakhiro wathawaabi aan rumaynayna thawaabi walciqaabi aan rumaynayna ciqaab iyo thawaabinta aan rumaynayna oo qofka inuu haddii wanaag uu soo samaysto wanaaggaasi looga thawaabinayo haddii dembi uu soo sameey dembigaasi looga ciqaabaayo ayaan rumaynaynaa waay oo allah tabaaraka wa tacaala muxsiniinta inuu thawaabinayo kaafiriinta inuu ciqaabayo qofkii kale oo muslin ah oo mutaystay ciqaabna soo ciqaabayo bacdaheedana jannada u dambaynaya waay wasiraad ayaan rumaynaynaa siraadkii ayaan rumaynaynaa waaye siraad waa jisrun yuudacu calaa dahri jahannama yajtaazuhu lmu'minuuna culimmada waxay ta- ku tacriifiyaan siraadka wasiraadu hee jisrun buundo waaye jisrun wasiraadu waa jisrun buundo waaye yuudacu la dejiyo calaa dahri jahannama jahannama dhabarkeed duudkeed oo korkeeda la dejiyo waaye yajtaasuhu lmu'minuuna mu'miniintana gudbayaan yajtaasuhu almu'minuuna mu'miniinta ku gudbayaan waay biqadri acmaalihim qof kasta qadarkiisa intii la egyahay ah ilaahayna wuxuu sheegay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya qof kasta qadarkii camalkiisa intii la eg yahay oo ku dadaalayay hee kitaabka alla ku dhaqankiisii ayaa u fududaanaysaa qof kastoo sidaas ay u fududaanaysaa cabdulaahi ee abisaciid alkhudrina wuxuu sheegay asagoo sifadiisii siraadka ka hadlayo balaganii ana aljisra hee adaqu min ashacrati wa axaddu min asayf balaganii buu dhahay waxay soo gaaray ana aljisra buundada ee adaqo inay ka yar tahay oo ka yar yar tahay waay daqiiqa tahay min ashacrati tinta xaggeedaba tin waa yartay soo maa tim hadda waa ka yaryahayba ayaa soo garay wa axaddu min asayfi sayfna inuu ka af badan yahay xagga af ahaana seefta hataa ka af badan yahay ay soo gaartay he balagani waxuu ka mid yahay balaaqaadka ee waa daciif soo ma laakiin kan xukmu rafci ayuu qabaa ay dhaheen culamadu waalmiisaani ayaan rumaynaynaa miisaankii ayaan rumaynaynay waalmiisaani miisaanka ayaan rumaynaynaa inuu miisaan uu jiro ayaan rumaynaynaa waay ah ay anana nuuminu biana allaha caza wajalla yadacu miisaana yowma alqiyaamati yazinu bihi annaas saasaa laga wada macnaheeda والميزان رمينينا أي أننا نؤمن واي وأن رمينينا بأن الله علي عز غالب وجل وناية يضع دجينا ميزانا يوم القيامة ما لن تقيام yasinu bihi nnaasa dadka hee ku miisamaayo miisaankaas ayaan rumaynayna nusuusta ku soo aroortay inay aada u badan tahay waxaa ku timaaday saddex nooc saddex geesale ayadoo ah oo saddex geesale maxaa laga wadaa waxaa la miisamaaye waa camalka qofka iyo aqwaashiisii way alacmaalu walaqwaalu waaye waxaa la miisamaya qofka camalkiisii iyo qooshii aqwaalkiisii waaye taasin waxaa loo dariisanayaa sidii ee xadiidkii saxiiga ah kalimatan ee khafiifa khafiifatan ala lisaan thaqiilatan fi lmiisaan xabiibatan ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaan allah iyo walxamdu lilahi tamla'u asha aliimaanu he aahuru dhe aahuru shadru liman hadiidkeeda walxamdulilah maxa la dhahay tamla'u lmiisaana waxay tusinaysaa acmaasha mid limiisama inay tahay adilada qaar ka mida saasaa kusoo rortay laba qaar ka mida kalena banu aadamka naftiisaa limiisaamaaba banu hee aadamka nafsidiisa la miisaamaaya sidii k sidii xadiidkii saxiiga ahaa qisatu ibni mascuud adayga markii guraayay oo asxaabta hee asagoo geed fuulay oo aday soo guraayo dabeel gashay oo sigtay inuu soo dhaca oo asxaabtii arkaan ay ku qosleen oo maxaa ku- maxaa maxaa ku qoslaysaan ay dhaheen ay nebigu weydiiyey alayhi salaatu salaam markaasay dhaheen midiqati saaqihi labadiisii maxaa la yidhahdaa saaqeen maa waay laba shisha labadiisii shisho markaasaa nabi wuxuu dhaha alayhi salatu salaam waladii nafsii biyadihi lahumaa athqalu fi lmiisaani min uxudin yaa way qofku lmiisamay marka qofki naftigiisa oo maha Ha. ilaahay qiyaamo wuxuu keenayaa rajula imaanaan dhahay hee samiinun buunan laa yazalu cindanaahi cinda allaahi janaaha bacuuda taas maxay tusinaysaa in midkii limiisamay uu yahay qofka naftirkiisii saddex hee sijillaat alacmaal waxyaabaha la miisamaayo waa sijillaat alacmaal warqadaha lagu qoraayo ee acmaashu ay dhaheen markaas waxaa loo soo dariijinayaa xadiisu albitaaqa xadiisu albitaaqa anta dhammaantoodan isma diidayso oo kulli waa la miisamaya laakiin almuctabaru biha alacmaal waay kan la itibaarinaayo acmaasha ay dhaheen culamadu waayahay waljannatu jannada iyo wannaaru naarti makhluuqataani waaye waa laba la abuuray waljannatu jannadii iyo wannaaru naartii makhluuqataani laba la abuuray waaye way abuuran yihiin haddaba hadda naftirkeed hee way jiraan oo way abuuran yihiin maxaa tusina addidadeeda aaday u farac badan tahay markii lasoo gaabsho nebiga asigoo nool ayaa waxaa tagay hee jannada soo maha waaba tagay isagoo nool baaba tagayba inay noo inay jiraan ee shaka kuma jiro soo maha isagaaba soo arkay nebiga alayhi salatu salaam isagaaba ee soo arkayba Ay, way no- way way jiraan hadda way jiraan hadda waay hadda naftirkeeda ee way jiraan waay labo qofka markii uu dhinto qabriga lagu aaso waxaa loo faral dhahay hadduu qof fiican yahay dariisho oh ayaa jannada looga fara soo maa meeshaasaan barwaaqadeeda ugu imaanaysa haddii qof xun yahayna dariisho ee loo furaya naarta xaggeedii meeshaasaa lagu ciqaabaya hee goormee lasoo dhin in la dhinto lasoo bilaabay mar hore soo maa hee way jiraanba hadda hee way jiraan adilideedana aada u farac badan tahay akthar min an tuxsar idan waljannatu wannaaru makhluuqataani aan rumaynaynaa maxaa saas loo leeyahay yaa diidan kola ayaa diidan soo maa kola ee hadda inay jiraanba diidan jahmiyiintii la dhahay jahmi ibnu safwaan ayaa ka mid ah kanu diiday ugu horeeyey maba jirtay dhahay wax hadda la abuuray maaha hadhow ha la abuuraa hadda haddii la abuuro naf wax faa'iida ah keensanaysa ma laha dad hadda lama gelinaayo hadhow lay la abuuray dhaheen saas maa baatil nusuusta kitaabkii oo sunnada ayaa ka hor imanayaan waljannatu jannadii wannaaru naartu makhluuqataani way laa tafnayaani ma tagayaan abadan weligeed waay laa tafnayaani ma tagayaan abadan weligood walaa tabiidaani mana baaba'ayaan weligoodii way jarayaan ma baaba'ayaan waaye labadaasi weligooda way jirayaan ma dhammaanayaan ma baaba'ayaan waay adiladeedana aad ay u fara badan tahay adiladeedana aad iyo aad ayay u fara badan tahay dadkii ee waxaa lagu radinaya inaan qola ay diidan inay jaba jirayaan waxay leeyihiin hadhow ilaa muddo markii la gaaro ayaa lagu jirayaa muddadaas kadibna e eber waa la baabi'inayaa intaasaa laga rabay Ya- intaasi kadib e way baaba'ayaan ayaa qolo qabaan qoladaasaa lagu radinayaa idan laakiin qowlkaasi sax ma aha allah tabaaraka wa tacaala dadka jannada hee ee inay ay jirayaan ayaga iyo maaldadkoodii naarta iyo maaldadkeedii inay jirayaan nusuus faraa badan ayaa ku soo aroortay nusuus faraa badana ka soo aroortay waay waxaa ka mid ah qowluhu tacaala ilaa dariiqa jahannama khaalidiina horta dadka fiican inay ku waarayaan oo masajirayaan dadkeeda ayaa waxaa la dhahay waa ku waarayaan waxaa ka mid ah qowluhu tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati ulaa'ika hum خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا واي ولي قيد وكل جريان قالنا أيقنا دتك وضو نار تمركي اللي قليوا كوارا يا نوت المامي الله تبارك وتعالى حكم من قوله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا يقول تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم صعيدا خالدين فيها أبدا يقول تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذا يفرع بدنتي هذا أي يفرع بدنتي مركب ee way baaq ahaanayaan ee ahlu sunnaha qaar ka mid ah ayaa waxay dhaheen jannada way baaq ahaanaysaa weligeed abadul aabaad laakiin naarta hee way baaba'aysa bacdu salaf ama bacdu ahl- culamaa ahli sunna laga soo naqlinaya way jiraan sida laba iba- lama- laba imaam waaweyn aad aan u jecelnahay hee cilmigoodana ilaahay diinkiisa ee muslimiinta ku anfacay wax badan diinka ilaahay u gargaareen ayaa laga soo naqlinayaa Hay? ibnuqayim iyo sheekhiisii ibnu taymiyata calayhim raxmatullah calayhima raxmatullah ayaa laga soo naqlinayaa laakiin way qabaan way dhaheen laakiin ma lagu raaca taas maya waa zalla min caalimin zalla min caalimin waay laguma raaco alimaamu sancaani raxmat ullahi caleyhi wuxuu ka alifay masaladaasi risaalo hadda kore soo sheegnay magaceed muxuu ahay muxuu muxuu ahay kash kashfu lastaar في إبطال إبدال ما إبطال أدلة القائلين بفناء النار آه أي أردي الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحي كلها هي تحقيق رسالة داس أيو رسالة تحقيق كلها culamada qaar waxay ba dhaheenba s- markii hore way dhaheen laakiin labadaba hee way ka soo laabteen masaladaasi shaykhulislaamna hee wuu ka soo laabtay ibnuqayimna waa ka soo laabtay ibnuqayim sidaas markii hore wuxuu ku dhahay kitaabkiisii xaadul arwaax la dhahay kitaabka xaadul arwaax la dhahay uu ku sheegay laakiin hadalkiisii kitaabkiisii alwaabilu sayib warafcu lkalimi ayib hee inuu ka soo laabtay ee ah warkiisii laga fahama ay dhaheen waa ka ku caddaye sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi naftirkiisiiba masaladaasi waa la weydiiyey markii dambe waa ka soo laabtay inuu ka soo laabtay war tusinaya oo kutubtiisii lagu haya fataawadiisii mujalladka toban iyo sideedaad safxada saddex boqol iyo toddobo ayaa masaladaasi la weydiiyey ma baaq ahaanaya ma- ma- ma dhammaanaysa naarta misma dhammaanayso markaasaa ijmac soo naglay ijmac inay baaq ahaanayso aan tagaynin naarta naftirkeed aan tagaynin ha saddex boqol iyo toddobo mujalladka sideed iyo tobanaad idan labadaasiina maba ka sugna haddii warkii hore u ahaa waaba ka soo laabteen qofka madhabkiisiina muxuu noqonayaa huwa alakhiir soo ma kan dembe waaba ka soo laabteen wax lagu dhalaya ciiba ma aha marka nuqsaan u maaha waa ku ijtihaadeen markii hore haddana haddii waxay arkeen inuu warkaasi laga fiican yahay asheekh اlalbani raxmat ullahi aleyh wuxuu leeyahay isaga naarta way baaba'aysaa qolada qaar oo ay dheheen culamada ka mid ah waxay ula jeedaan dadkii cusaatu lmuslimiin ahaa naartii lagu soo cadaabay markii ay ka soo baxaan waayaa midda baaba'ayso amaa naartii kale gala looga talagalay hee taasi weligeed waa baaqahanaysaa arrintan waa saas in loo kala qaadano waa arrin oo dhab ah xaqiiqada saasuu leeyahay shakana kuma jiro wax saas ahay- aan ahayn in la dhaho ayuu odhanaya isagana mukhtasarkiisii oo ku leeyahay caqiidatu taxaawiya idan saas waay fain allaha alla tacaala sareye khalaqa waa abuuray aljannata jannadii iyo wanaara naarta ee u abuuray qabla alkhalqi khalqiga ka hor khalqiga intii aan la abuurin bab ayaa la abuuray waaba ka horreeyaanba abuuritaankoodii taas maxaa tusinaysaa nebiyullaahi aadam markii ilaahay abuuray hagee geeyey ya hortiis ma abuurnaydee mas markaas kadib la abuuray way abuurnaydayba taasaaba ku cad waaye wakhalaqa ilaahay wax uu abuuray lahumaa liljannati lahumaa jannada iyo naarte ahlan dada uu abuuray dad naartan wuxuu u abuuray dad jannadan wuxuu u abuuray dad waay faman qofkii oo shaaa ilaahay uu doono shaada faacilkeed allah waay damiir huwa mustatir allah loo celina iska ilaali faman qofkii oo shaaa huwa alla doonay shaaa huwa manka ma dhehaysid faman qofkii oo shaaa huwa alla doonay oo minhum dadkaasi ka mid ah ila aljannati janna xaggeedu u diraya allah fadlan fadi oo minhu xaggiisii ka ahaaday waa tafadul amalka bedelkiisa janno laguma galo soo maa laakiin sababuu noqonaya waa soo maran waman qofkii inshaa alla doonay minhum ayaga ka midana ila naari naar xaggeeda aya uu diraya caadilan cadaal oo adil oo minhu ilaahay xaggiisii ka ahaaday ee cadaabkii wixii isaga mutaystee looga jaasinaya waay ilaahay ma dulmiyo addoomihiisii dadkana qur nusuusta intaasay u qiibisay soo maa bes dad naar galaayo dad janno galayaan suuratulbayina ayaa ilaahay labadaba ku sheegay ina aladiina kafaruu min ahli lkitaab walmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu lbarya iyo ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati ulaa'ika hum khayru lbarya jazaahum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajri min taxti ila naaru khaalidiina fiiha abadan radia allahu canhum waraduu canhu ula- dalika liman khashiya rabbahu waa la kala sigsigay labadaas qiibood way dadkeeda wa kullun qof kastoo yacmalu waa camal falaya waa shaqaynayaa limaa kii ayuu ku shaqaynaa qad furiqa loo faaruqay lahu asaga loo faaruqay oo wixii loo qoray oo loo qadiray hee ayuu ku shaqaynaa waay wasaa'irun wuxuu galayaa ilaa maakii xaggiisii oo qad eh, khuliqa loo abuuray lahu asagaasi loo abuuray uu galayaa ama naar ah ama jina ah wakullun yacmalu limaa qad furiqa lahu maxaa laga wadaa qadarkii alayah ku shaqaynaya adduunkan inuu joogo waay wasaa'irun wuxuu galayaa ilaa maa khuliqa lahuna wixii loo abuuray oo ah naar ijina aakhara waay icmaluu fakullu maysarun limaa khuliqa lahu waalkhayru wash- wal- washaru muqadaraani cala alcabdi wallahu subxana